إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah nin ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa howlgallo waxay ka fuliyeen deegaano kala duwan xukun xadusana ah ayaa nin dhallinyaraha waxaa lagula fuliyey fagaare ku yaala degmada booqaqable ee gobolka hiiraan khilaaf horle ayaa ka dhashay arrimaha doorashada iyadoo warar lidisku ah lasoo saaray maktabka dacwada ee walaayadda islaamiga ah ee galguduud ayaa dowlad diini ah waxa uu soo gebagabeeyey qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur soomaalida ku dhaqan dalka kanada ayaa waxay hadal hayaan dhallinyaro soomaali ah oo dil iyo dhaawac intaba loogu gesay gudaha dalkaas ciidamo ku sugan duleedka balcad ayaa waxaa lagu warramayaa in xalay weerar lagu qaaday maamulka puntland oo ka gami waayey xaaladaha dagaal ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa uu bilaabay in uu diiwaan geliyo dadka beeraha baadiyaha ku yaal ka shaqeeya warka dibaddana toogaasho ayaa waxay ka dhacday dalka maraykanka waxayna sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ciidamo ku sugan duleedka balcad ayaa waxaa lagu warramayaa in xalay weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa ay weereen bar kontarool oo ciidamo ay ku lahaayeen duleedka degmada balcad in muddo ayuu halkaa dagaal ka socday faahfaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaaraha ee ciidamada halkaa ku sugan ee maamulka hirshabeelle ka tirsan la gaarsiiyey nin ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ninkan oo lagu magacaabo faysal cusmaan maxamuud wuxuu sidoo kale ka mid ahaa ergadii soo dooratay baarlamaanka federaalka xubnaha ka imaanayay dhanka koonfur galbeed rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa faysal xalay waxay ku dileen gudaha degmada wadajir ee magaalada muqdisho dowladda federaalka ayaa sidai caadada u ahaydba goor dambe waxa ay goobta ka qaadatay meydka saaxiibkood horeyna gudaha magaalada muqdisho waxaa loogu dilay xubno badan oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ah iyo weliba qaar ka mid a ergooyinkii baarlamaankii hore iyo kan iminkaba soo doortay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo waxa ay ka fuliyeen deegaano kala duwan cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya gobolka banaadir magaalada muqdisho ciidamada shabaabul mujaahidiin howlgal gaara ay ka fuliyeen gaar ahaan suuqa bakaaraha waxaa howlgalkaasi lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo gaabiye beerlaawe dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta waxa ay saddex weerar oo kamiin ah u dhigeen askar ka tirsan maamulka jubbaland kuwaasuu dhaqdhaqaaq ka waday duleedka magaalada kismaayo saddexda weerarba ciidamada waa lagu jebiyey iyagoona halkii ay kasoo duuleen ku noqday dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar ku qaadeen isbaaro askarta maamulka hirshabeelle u tiilay halka lagu magacaabo shil qarxis oo dhacda duleedka degmada matabaan ee gobolka hiiraan ugu dambeyntii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar qaraxa la beegsadeen gaari kooyaal ah uu ku socdaalayay deegaan ka tirsan dhulka n f d gaariga waxaa watay ciidamo kenyaan ah weerarka ayaana wuxuu si gaara kaga dhacay deegaanka dharqaale oo hoostaga degmada tagaabo ee gobolka mandheera qaraxaas gaariga kooyalka ah waa uu ku burburay waxaana la sheegay ciidamadii kenyaanka ah ee watay gaariga inay ka tirsanaayeen kambaniga ka howlgala dhismaha dhulka xukun xadusina ah ayaa nin dhallinyaraha waxaa lagula fuliyey degmada buuqaqable ee gobolka hiiraan fagare ku yaala degmada buuqaqable waxaa isugu yimid dad aad u fara badan waxaana goobta la soo istaajiyey nin dhallinyaro ah kaas oo la sheegay in haweeney uu ku kufsaday meel buuqaqable u dhow ninka kufsiga ku kacay ayaa boqol karbaasha lagu dhuftay maadaama uusan guur soo marin allahu akbar allahu akbar
mid ka mid a qudaadda xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa goobta ka hadlay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka markay dhegaysatay dacwada loo soo jeediyey iyo jawaabta uu ka bixiyey oo ahayd mid qiraal ah una u bandhigtay shareecada islaamka maxkamaddu waxay xukuntay sidan kow in lagu dhufto boqol karbaash oo xadusine ah labo in la musaafiriyo muddo hal sano ah saddex in lagu leeyahay mahrumasal kaas oo ah shan neef oo eri ah qaadigu waxa uu akhriyey maraajicda loo codsaday xukunka ninkan lagu fuliyey xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa waxaana loo cuskoday maraajicda kale ah kow aayadda labaad fii suurati nuur qowluhu tacaalaa azzaaniyatu wazzaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah walaa taakhudukum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir walyashhad cadaabahuma daa'ifatun min almu'miniin labo عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة رواه مسلم kufsiga iyo falal kale ee la halmaala ayaa naadir ka ah amaba aada uga yar deegaanada ay ka taliso xarakada shabaabul mujaahidiin maadaama wixii shareecada islaamku ka qabto la marsiinayo ciddii falkaa ku kacda khilaaf horle ayaa waxa uu ka dhashay arrimaha doorashooyinka iyadoo warar lidisku ahna lasoo saaray guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalk ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in xubnaha baarlamaanka inta la doortay la isu soo aruurinayo islamarkaasina shahaadooyin la siinayo aakirkana la dhaarinayo afar iyo tobanka bisha abriil ee soo socota taa oo ku dhowaad bil kadib ku beegan maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed ayaa durbo arrintaasi ka hor yimid waxa ay sheegeen in arrimaha guddigu soo saaray aanay sax ahayn islamarkaana loo baahan yahay in dhammaan maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir iyo madaxda dowladda federaalka go-aan ay wada leeyihiin arrintaasi lagu fuliyo arrimaha doorashooyinka ayaa weli jiitan ka jira waxaana xusid mudan in meelaha qaar xildhibaanadii weli aan la wada dooran maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ee galguduud ayaa dowlad diini ah waxa uu soo gebagabeeyey qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gebagabeynaya dowlad diini ah oo socotay muddo toban maalin ah ayaa ka dhacday degmada ceelbuur oo ka tirsan gobolka galgaduud dowladan sharciga ah ayaa loo qabtay ku dhowaad saddex boqol oo qof oo iskugu jira rag iyo dumar waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah xafladii lagu soo xirayay dowladan ayaa waxaa ka hadlay martisharaf kala duwan oo iskugu jira mas-uuliyiin iyo waxgarad ugu horeyn waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh cabdulaahi abuukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud wuxuuna ka hadlay muhiimadda ay leedahay in wax la barto waxbarashada marka waxa waaye qofka adduunku markuu imaanayo waxbarashada maaragtay gadaal ay ka imaadaa qofka maaragtay wakhti waxbarashada uu bilaabo ayaa jirto wakhti kastana waa u furantahay intuu noolya cawligiisa qabo inaan marka aan ogaano horta in qofka cilmo qof la soo dhashay oo maaragtay isagoo cilmo leh adduunka imaanaya ma jiro shaacirkeenna wuxuu yidhi tacallam falaysa almaru yuuladu caaliman walaysa akhu lcilmi kaman huwa jaahilun marka qofka asagoo cilmi leh lama dhalo waxaa la rabaa qof kasta in uu ogaado in maaragtay fursadaas waxbarasho qof kasta in u furan tahay in laga rabo inuu isagu naftiisii uu maaragtay usoo diyaariyo waxbarashadaas in laga rabo sidoo kale ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade ayaa isaguna goobta ka hadlay akhyaartii dowladda qaadatay oo runtii ka qayb qaadatay si fiican u fahamtay mashaaikhdii maaragtay wax ka fahamtay kitaabada kitaabo jihaadiyay u badnaayeen wakhtiga hadda jirana waad ogsoon tihiin xaalad waxaa lagu jiraa runtii aad u kulul oo ah wakhti jihaadiya alla subxaanahu watacaalana wuxuu yidhi wadakir ina dikraa tanfacu lmu'miniin dadka in wax la xusuusiyo waxayna anfacaysaa mu'miniinta waxaa la rabaa marka waa kaga mahad celinaynaa runtii sida wanaagsan oo aad runtii u weelayseen ugu tixnaadeen jazaakum allahu khayran cilmiga naafica waa wax weyn macnaha cilmi keliya laguma sida naafic inuu yaha la rabaa jazaakum allahu khayran inuu idin anfacaa la rabaa inaad tadbiiqisaanaa la doonayaa inaad maantay adika ummadda aad u gaarsiisiin wixii idin gaaray inaad ummadda gaarsiisiinaa laydinka rabaa ugu dambayntii qaar ka mid ah dadkii dowladda loo soo xiray ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah duruustii ay qaateen masjidkan oo raxma waxaan ku qaadanay dowlo waqtigeeda uu ku koobnaayo toban maalin aad iyo aad ayaan u faa'iidaysanay waxaan ku qaadanay saddex kitaab oo xaqiiqdii mid walba muhiimaddiisa u xambaarsanaay waana ka faa'iidaysanay waana u baahannahay hadda kabacdi insha allah tacaala doorooyinkaas waxaan madaada wadaada aad u codsanhaynaa noocaas oo kaleta ah oo waxaa waaye qalbiga qabuujinaya oo qalbiga jibcinaya inaynu si fiican wada soo celcelisho waana ku qabuulnay biidnillahi tacaala kitaabadaas waxay kala ahaayeen kitaab sahaabin qisas kitaabka waxaa ka mid ahay la yidhaahdo ilxaq bilqaafila dowradan waxay ahayd dowro ka bedelan dowraadka hore oo toban maalmood socotay dowro waxay ahayd oo cilmiya shacaarkeeduna wuxuu ahaay xadiiska nabiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii aad aragtaan beer beeraha jannada ka mida gurtuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo ujeeddadu ay tahay halaqaadka cilmiga haddaad aragtaan ka qaata cilmiga dhowr jeer oo hore ayay wilaayadu sidan oo kale bulshada usoo gebagabaysay dowraad diini ah
soomaalida ku dhaqan dalka kanada ayaa waxa ay hadal hayaan dhallinyaro soomaali ah oo dil iyo dhaawac loogu geystay gudaha dalkaas xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya jaaliyadda soomaalida ee magaalada edmonton ee dalka kanada ayaa ka walacsan dhallinyaro dhowaan lagu weeraray magaaladaas kuwaas oo mid ka mida uu dhintay halka kuwo kalena ay dhaawacyo soo gaareen ma jirto ilaa hadda cid loo soo qabtay weeraradan balse laamaha amniga ee waddankaas ayaa waxay sheegeen inay wadaan baaritaano si gacanta loogu soo dhigo dadkii ka dambeeyey weeraradaas cabdirasaaq ismaaciil xaashi ciro oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida ah ee magaalada edmonton ayaa sheegay in dhallinyarada dilka loo geystay ay kala yihiin shan soomaali ah iyo qof u dhashay waddanka koonfur suudaan waxa uu hadalkiisa ku daray in ciidamada booliiska ee magaalada edmonton ee dalka kanada ay qabteen gaari looga shakinsan yahay inay leeyihiin dadkii weerar ka geystay balse weli ay baaris ku socoto isagoo muujiyey walaaca la xiriira dhibaatada lagu hayo soomaalida sannadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada edmonton ee dalka kanada ku batay weerarada loo geysanayo soomaalida waxaana la sheegay in ay daliilka ka dambeeyaan qaar ka mida soomaalida iyo kooxa burcad ah oo u dhashay waddankaasi kanada maamulka puntland oo ka gamci waayey xeeladda dagaal ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bilaabay in uu diiwaan geliyo dadka beeraha baadiyaha ku yaal ka shaqeeya kulan ka dhacay magaalada garowe ayaa waxaa maamulku uhu la yeeshay dadka beeralayda ah waxaanu u sheegay in loo baahan yahay in dhammaanba waxa u shaqaynaya lasoo diiwaan geliyo beeralayda ayaa waxay aada ula yaabeen tallaabada maamulku uu qaaday islamarkaasina uu ku kontaroolayo kuna hubinayo qof waliba oo iyaga u shaqaynaya taliyaha biliiska gobolka nugaal ee maamulka puntland ayaa waxa uu beeralayda u meerinayay waxa iyagu ay rabaan maxaa lagaga hortegi karaa maxaa lagu ogaan karaa maxaynu iskaga kaashan karaa intaba waxay u baahan tahay inaynu isla ognahay waxaa lagaga hortegi karaa shaqaalahaaga meesha kuu jooga inay diiwaangashan yihiin guddiga u diiwaangashan yihiin wasaaradda u diiwaangashan yihiin gobolka joogaan amniga loo gudbiyo qofka kaa tegey kan kuu jooga kuu shaqaynaya kanuu imanaya muxuu yahay qofka u yimi shaqaalaha waa inay kuu sheegi karaan qofka ku soo kordhay qofka caawa la seexday kan gaariga kaga degay muxuu yahay waana dhihi kartaa wuxuu intaasi ku daray in xeeladda dagaal ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay tahay mid aan la fahmi karin islamarkaana ay aada ugu jahawareereen waxa kanu sida dadka dhiigga jirka u maro ayay u marayaan ma garan kartid say u shaqaysanayaan iyo say u damacsan yihiin iyo say dadka u dhex marayaan mar waxay kuu soo gelayaan inay ehel kula yihiin mar waxay kuu soo gelayaan inay shaqo doonayaan mar waxay kuu soo gelayaan tarasid yihiin marka siyaalo badan oo aan dadku fahmin bay u socdaan kuwa waxay iska dhigayaan qaxooti kuwa waxay iska dhigayaan tag maxaa la yidhahdaa qolada aan wareegtaho ee tabliiq kuwa waxay iska dhigayaan kuwa ciidamo iyo wax raadinaya waxay doonaan bay iska dhigayaan maamulka puntland oo ka cabsi qaba in xarakada shabaabul mujaahidiin weeraro hor leh ay ka fuliso deegaanada uu ka taliya gaar ahaana magaalooyinka waaweyn ayaa cadaadis waxauu ku hayaa dadka uu maamulo magaalada garowe oo ah caasimada maamulka puntland ayaa ah halka ugu daran oo bulshada culays xoogle lagu hayo halka warkaa dhegeystayaal idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan toogasho ayaa waxay ka dhacday dalka maraykanka waxayna sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac warar ka imaanaya waddanka maraykanka waxay sheegayaan in magaalada new york uu ka dhacay weerar toogasho ah oo sababay dhimasho iyo dhaawacintaba sida ay sheegtay warbaahinta maraykanka ruux hubaysan ayaa rasaas waxa uu ku furay dad maraykan ah oo ku sugnaa xaafad ka tirsan magaalada new york halkaasoo hal ruux uu ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan waaxda booliiska ee new york waxa uu warfidiyaanada la wadaagay in nin hubaysan uu si arxam darro ah oo aan kala sooc lahayn uu rasaas ugu furay dad taagnaa afaafka hore ee xarun laga dukaamaysto waxaana ku dhaawacmay laba ruux oo mid ka mid ah rasaastu ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa taas oo keentay in aaqirkii uu dhinto sarkaalkani amerikaanka waxa uu intaasi ku daray in ilaa yeminka aysan jirin qof loo soo qabtay falkan weerarkani ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli saacadihii lasoo dhaafay booliiska maraykanku ay shaaciyeen inay baadigoob ugu jiraan amaba ku hayaan nin hubaysan oo wejiga qarsaday kaas oo sagaal casho gudahood shan weerar oo kala duwan ka geystay magaalooyinka washington iyo new york asigoo tooganaya dadka derbijiifka ah oo uu gaado wakhtiga ay hurdayaan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta